ganacsiyo xiran horta waxaa xiran dukaamada holseelayaasha oo raashinka gada ayaa xiran badaacooyinka jimlada weliba budada ah meesha lagu iibiya u badan dukaamadaas ilaan raashinka iyo waxaa isku dhex gadaan caanaha budada iyo raashinka kale waa isku meel isku gooba waay marka meelahaas dhanba dhammaantood waa xiran tahay taasna waxaa sababay cabsi ay ka qabaan information ay heleen in maarata xaafadda nimankii oo la dagaalamaya iligol caanaha waxaas daba socday inay xaafadda imaan doonaan oo weerar ay soo qaadi doonaan marka taas darteed ayaa dukaamada badan ay u xireen aniga nafteedii shaksiyan saaka waa soo maray waa arkay ayagana waa la kulmnay laakiin wax guud oon hadda ka tashanay ma aha waa tashan doonaa go-aan ka aan ka mid haysanana waa kasoo saari doonaa annaga xildhibaanka iyo guddiga dhammaantiisii marka waa cabsidaas unbaa hadda suuqa qeybta raashiinka u xiran laakiin go-aan oo ka guddi ahaan aad soo saarteen ma aha go-aan oo ka guddi ahaan weli aan soo saarnay ma aha maxay doonayaan goobahooda inay maanta keli xirnaadaan waa side waa horta maanta keliya maadaama information ay heleen in maarata haddana dhibaatadii ayaan hore la sameey oo kale lagu samayn doono ayay u xireen laakiin waxaan rajaynaynaa in maarata xal waare aan ka gaari doono ka guddi ahaan iyo maarata ilaan suuqu saas kuma shaqayn karo iyagana dhibaato badan ayaa markasta ay la kulmeen oo waa og tahay ayaantii hore waxa meesha ka dhacay in suuqa labaatan baabuur lagu soo weeraray culeys badan uu xaggaas uu ka saarnaa marka waxa lagu haysta oo ah hadda cad oo ay dowladda noo sheegtayna ma laha laakiin waa kolley ka guddi ahaan go-aan aan ka gaari doonaa waxaa la isweydiin karaa haddii caanaha halkaasi lagu iibinayo ay sharci yihiin waa maxay cabsida loo xiray caanaha waa sharci laakiin waxaan dareensannahay iyagana ma arta wixii jiro inaan caddaysano annagoo caddaysanay dowladdana aan la kulanno qaybta c i d dana aan ballan fiican kasoo samaysano oon go-aan maarata waxay ku haystaan ay noo caddeeyaan markaas kadib ayaan dhihi karnaa aan statement sax aan bixin karnaa sababtoo ah waxaan waa soo lallaabatay xaafaddana saameyn badan ayay ku samaysay xagga ganacsi ahaan iyo maarata isku socodka suuqa dhanba wax badana iska bedelay taasna waxaa waye suuqa kuma shaqayn karo ganacsigana kuma shaqayn karo marka waxaan rajaynaynaa inaan aan ka bixino go-aan maarata wadajir ah oo statement saxa inaan ka bixino dowladdana aan xiriir fiican hore waa ula samaynay haddana aan maarata annagoo xildhibaanka yuusuf xasan iyo maarata dadka m c yasha lasoo doortay iyo dhammaanta guddiga ganacsatada inaan maarata si wadajir ah aan go-aan ugu qaadana rabno laakiin weli eedayntan laydin jeedinaya wax jawaab rasmi ood ka bixiseen ma leh jawaab rasmi waa og tahay in hataa xildhibaanka su-aal uu ka jeeday baarlamaanka arrintaasuu ka hadlay annagana waa la qabnaa wixii maarata ganacsiga annaga iyo memberka annaga dhibaato oo lagu haaya raalli kama nihin horen waa u sheegnay wixii sharci darra ah nidaam loo soo maray leedahay mar in suuq la qarqal geliyo oo dhibaato lagu abuuro oo soddon gaari weerar lagu soo qaado annaga raalli kama nihin sababta kuturbaan maaha dadkan waxay ka shaqaynayan waxaan aaminsanahay wax dekadaha soo maray wax dekadaha soo marayna waa in ilan waxay ku imaadaan certificate of conformity iyo maarata waxaas in kulli la-aanteeda container soo galaa ma laha aada umahadsantaha cumar